wasaaradda waxbarashada maamulka galmudug ayaa agab waxbarasho isugu jira buugaag qalimaan iyo sabuurado ku wareejisay iskuulka hoose dhexe ee quracleh oo ku yaala deegaanka cadaleh ee gobolka mudug munaasabadda lagu wareejinaya agabkan waxbarasho ayaa waxaa goobjoog aha mas-uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada galmudug bahda waxbarashada odayaal iyo qeybaha kale ee bulshada maxamed cabdi oo ka mid ah guddiga deegaanka cadale ayaa ka warbixiyay agabkan isagoo soo dhoweeyay wasaaradda waxbarashada galmudug agabkan ay soogaarsiisay waxaan joognaa meeshii wasaaraddu ay noogu timid wasaaradda waxbarashadaa nala joogta annagaa dalabnay annagaa u yeerannay annagay maanta noo yimaadeen aad iyo aad ay u mahadsan yihiin alxamdulilaahi rabbialcaalamiin waa waxaan sugaynay maantana waa haynaa waana ka faa'iidaysanaynaa waana ka qayb qaadanaynaa aad iyo aad aan u soo dhowaynaynaa wasaaradda waxbarashada qaar ka mid ah bulshada deegaanka cadaleh ayaa bogaadiyey wasaaradda waxbarashada galmudug iyagoo ka codsaday in loo soo dhammaystiro baahiyaha waxbarasho ay qabaan mahadcelinta rabbi kabacdi waxaan u mahad celinahaynaa rag haddaan nahay reer cadale wasaaradda waxbarashada galmudug oo maantay noogu timid tuulada cadale waxaan kaloo mahad celinaynaa guddiga ceeldibir oo qabanqaabada iyo abaabulka iyo talada iyo hawsha lahaana waa u mahad celinaynaa waxaan ku sii daraynaa annagu oo reer cadalo ah waxaan diyaaru nahay in aan waxbaranno maantayna ka faa'iidaysanno fursadda iyo jaaniska ilaahayna noo qadaray walaalaha maamulada noogu jirana ay noo keeneen waxaan leenahay sida ilaahay mahadda u bixiya mahad guudku waara waxaan u dhiibahayaa guddoomiye ku-xigeenka cadale
dhammaana hadda waxba ku dari mahayo intii haddilaa ku roon yahay guddoomiyuhu uu sheegay weeye waan u mahad celinaynaa dadkii dadaalkan iyo fursaddan soo lumiyey oo haddee in haddila kuu rooyaa sidii deegaankan u heli lahaa waxbarasho taama oo taaba gasha siday u heli lahaayeen waan uga mahad celinaynaa wasaaradda waxbarashada iyo waxaa kaloo mahad celinaynaa ilaah maa iska leh macalinka maantay naloo keenay oo meeshaan iskuulkan ka deex furay asagana uga mahad celinayna macalin soo dhow baa leena waa dadkaadi waa ehelkaadi waa casabadaadii ilaahay baana kuu keena ilahay baa anaguna uga shukrin waana u mahad celinayna waxaa kaloo aan rabnaa intaas waa intii bahda macalinka garawaale maamulihii garawaale ayagana uga mahad celinaynaa insha allahu kariim ilahay baa iyagana noo keenay waana soo boqdeen waana soo taageereen waa u mahad celinayna iyagana intaas hadda uga gudba waxaa u gudbaya horta meeshaan waa quracle dadkan quracle oo waxbarashada usoo xaadiray waxa kaloo ay qabaan ilaahay baa naga bixi kara oon shayga layihaah ceel uma qodna waadi uma qodna biyo la-aan ilaahay waa u keenay ilaahay baa naga bixi kara waxaan leenahay wasaaradda biyaha iyo inaa waxaa sidii waxbarashada maantay intaana khiyaartaan noo soo gaarsiisa wax nooga qabtaan inaa iyadana wax nooga qabtaan agabkan waxbarasho ee lagu wareejiyey iskuulka quraale ee gobolka mudug ayaa door muhiima ka qaadanaya horumarinta tacliinta iyo waxbarista ardayda deegaanka cadal leh ee gobolka mudug